yani yani oo min qusdina nubda yani waa qidca oo min qusdin yani catarka ama dhiibka qusdiga la yidhaahdo ow adfaarin ama adfaarka nooca la yidhahdo laba noocoo diibka ka mid ahoo marka yani haweenku qabaysanayaan ay ismariyaanoo si yani oo dhiigga waxaa fiican markay ka qabaysanayaan in wax udgoon markii dhiigga biyihii la mariyo lagu dhaqo wax udgoon in lagu dhaqaa wanaagsan weeye si yani biyuhu yani way nadiifinayaan laakiin xoogaagii suurtaa iyo wixii baaqi ahaan lahaa baa la rabaa inay sii go'do si dahaaradu usii wanaagsanaato wey marka qusdin aw adfaarin qusdi adfaarinna yani meelaha qaarba kusoo hortay laysu idaafeeye waa yani nooc dhiibka ka midoo la isticmaali jiray baa la yidhahdaa markaas qudfa absaarkaas waa ka nooc diibka ka mida way marka kaasay isticmaalaysaa way marka qofka markii laga dhinto cidday gelaysaa waa isbasaasin oo midda soomaalida u yaqaanaan yani asay bay qaadaysaa asay bay qaadi oo haddii laga dhinto asay bay qaadaa soo ma asayda macnaheedu yani waxa weeye un yani tarku ziinati ixdaadka dhan ba lagu sheegaya yani waa inay ziinada iska ilaaliso iyo wixii guuriya waxaa l yani lagugu soo rajaynayo o dhan waa in iska ilaaliso waxba shardi maaha maro cad inay madaxa ku xidhato maradii caddeyd madaxa iskaga xidhan jireen taas hadda waxba shardi maaha midkeeda caadi way awalba qabi jirtay bay iska qabi laakiin wax ziinay iska ilaalin ma cilaabanayso ma indha kuulanayso zacfaraan iyo waxaa isma marinayso catar udgoon iskuma shubayso kareen udgoon iyo saliid udgoon iyo wax udgoon oo dhan saabuun udgoon xataa kuma qabaysanayso wax udug keenayo dhanba way iska ilaalin nooc udug keenayo idil dhar qurqurux badan ma xidhanaysa dharkeeda caadiga habay qabi cidday ku jirtaa marka waa isbasaasise qoftaa waa isbasaasi a haday doonto yeel mara mara cadba madaxa ku xidhan waxba shardi maa waxaan kaloon dhib lahayn saliidda ama subaga aan aan udugga lahayn inay isticmaashana dhib male dumarkii hore xataa subag may marin jiri afartaa bilood ayagoon subagna xataa hal mara marsanin bay afarta bilood u dhamaan jirta markaa kadib baa madaxa subag loogu shubi jiray waa dhimatay asayada halaga rido aye marka subagu wax dhiba male subagu wax dhiba male way iska marsanaysaa subageeda saliid uun iska yar suurayso ayada aan udug lahayn caadi wey way iska marsanaysaa qabayska waa caadi oo markasta way iska qabaysani madaxii bay dhaqay markasta way iska qabaysani laakiin wax udgoon un ha iska ilaaliso baraafuun isma marinayso catar iska marinayso kareem isma marinayso wax ududgoon isma marinayso yani waxaanay haweenku korka iska marmariyaan oo dhan xaala u dhowaan mayso indhakuulkii iyo cilaankii iyo wax ziino keenayo dhan iyo dhar quruxsan kulli way iska ilaalin dharkeeda caadigaaba iska qabay wahaakada waa kaa ciddadu ciddada xaqiiqadeeda waa taas walaa tagtaxil yaysa indhakuulanin walaa tamusu diiban yaysa taabanin ilaa idaa tahura nubdatan oo min qusdin oo adfaarin bay markaa isticmaalaysa marka ay ka qabaysanaysa dhiigga unbaa loo ogolayay besa wax udgoon inay ku yan markaas isticmaasho oo marka ay ku qabaysanayso saabuun udgoon oo kale camal ayay iskaga dhaqay isku ay ku qabaysanaysaa isticmaalaysaa bas alcasbu casbigu hiyaabun min alyaman waa dhar yaman laga keeni jiray fiiha bayaadun iyo wasawaad bara cadcad iyo bara madow bay leeyihin marka dee dhar marada ay kusoo baxday iyo kalarka marada ay kusoo baxday warshada oga soo baxday dhib male taas dharkan yani rinjiga hadda la gelinayo lagu qurxinayo way midka la diiday can ummi salamata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalad waxay tihi jaa-ad imra'atun gabar ayaa timid ilaa rasuulillaahi u timid sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah ina ibnatii gabadhaydi tuwufiya canha zawjaha ninkeedii baa laga obsaday gabadhaydi ninkeedii baa dhintay waqad ishtakad wayna ka xanuunsan tahayoo caynahaa ishay ka xanuunsanaysaa oo daaf baa ku dhacay daaf cudurka layidhaha ama bakoorada saa isticmaalo indhaha ku dhaco indha buggan marka indhahay ka xanuunsanaysaa way afa nukxiluhaa ma u indha kuulnaa rasuulka ilaahay xanuunka dartiis ciddadiina way ku jirtaay oo yacni ninkeedii baa dhintay marka indhahay ka xanuunsanaysaa indhakuulka haddii loo mariyo indhakuulku daawo weeye marka ma u indha kuulnaa afa nukxiluhaa faqaala rasuululahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa maratayni buu yihi nabigu ow halaasan saddex goor buu yihi kullu dalika yaquulu laa maya buu yihi maya ay loo indha kuuli maayo uma qaala wuxuu yidhi nabigu inamaa hiya arbacatu ashhurin iyo cashar muddada gabadhu ay ciddada ku jirayso waa afar bilood iyo toban habeen waqad kaanad way ahayd ixdaakunna midiin fi ljaahiliyati jaahiligii tarmii mid ganta oo bilbacarati diga ayay tuuri jirtay calaa ra'si lxawli sanad markay ka soo wareegto sanad baa jaahiligii waad og tahay yani hooyadii buu la hadlayaa midda adinka idinka mid a hal sano ayay yani xataa dhiigga ka qabaysan jirin halka gadaal buu nooga sheegi doonaa marka sanad baa idinkii soo wareegi jira oo aad meesha ku safri jirteen hadda afar bilood iyo toban habeen keliya miyaad safri laadin wax dhiib wax indha ku leeyahay gabadha loo marin maayo daynaha ka xanuunsanta xataa iska joogi khalaas marka waqad kaanad ixdaakunna midiin waxay ahayd fi ljaahiliyati tarmi mid ganto bilbacarati digo calaa ra'si lxawli sanad markay usoo wareegto waay bacaradu waa digada waay ama saalada saalaysaa u tuuraysaa aga oo marka maxaa looga jeedaa say ahayd jaahiliga ciddadoodii waata fa qaalat zaynabu zaynabo waxay tidhi kaanat ilmar'atu waxay ahayd idaa tuwufiya canha zawjuhaa markii ninkeeda uu dhinto waa jaahiligii dakhalad way gelaysaa xifshan buul bay geli buul xifshi waa guri xun baa layidhaha yani guri gurigaas buul xun bay ku jirtaa soo lama dhaho guri xun oo waabaha la gelin halkaasaa lagu karanteeli ay xifshan bay geli waab xun oo buulahay geli wa labisad way xidhanaysaa shara hiyaabihaa dharkeeda kuwii ugu xumaana way xidhanoo dhar xun oo duug ahoo human ah hun hun xun oo dhammaaday ayay soo xidhanaysaa waa ku mar horeba ay ka baxday oo eber oo wada dildilaacsan kaasay soo xidhanaysaa walam tamusa taaban maysa diiban wax udgoon walaa shay-anna taaban mayso wax un udugba keenayaba xataa tamura bihaa sana ilaa ay sanad marto waay hal sano ayay saas ahaanaysaa ma qabaysanaysa xataa dhiigga kama qabaysanayso sanadkaa labiyo tobankaa bilood ma qabaysanayso wax udgoon ma taabanayso yani maradaa xuntahoo dhammaadka ay qabtaa gurigaa xunkaa unbay ku jirtaayoo kama baxayso aakaw uma tu'taa waa loo keeni hal sanad markay ka soo wareegto tu'taa waxaa loola imaanayaa bidaabatin baa loo keeni daabad daabad xagga sharciga yani waxaa la yidhahdaa daaba luqada waxaa lagu yidhah wixii dhulka ku socdoo dhan baa la laakiin curfiga daaba waxaa loo isticmaalaa wixii afar adin ku taagan baa daaba la yidhaha waa loo isticmaalaya marka xayawaankaa loola jeeda waxaan afarta adin leh marka bidaabatin baa loo keeni ximaarin baa loo keeni ka bedel dameer baa loo keeni ow shaatin neef ariha loo keeni ow dayrin shimbir baa lasoo qabani fataftadu bihi dhiiggeediiba intay saa usoo qaaday ku tiri taftadu yani dhiiggeediibay saa ugu tiraysaa way faqalla maa waxaa yar taftadu bishayin inay ku tirto ilaa maata meesha unbu kow ku dhih oo hal sanay dhiigga ka qabaysanaynin mariid goobiyaal bayba noqotay dhiiggeeda saa usoo qaad dameer haddii lagu tiro dameer wixii dilay maxaa umalay maasha allah ay ayadii say u nooshay waaba khatar bay ku jirtaaba marka faqalla maa waxaa yar taftadu bishayin inay ku tirto ilaa maata ku dhimanaya markiiba kaw buu leey saasaa lagu ogaanaya marka aya uma takhruju way soo baxaysaa buulki xumaabay markaa ka soo bixi fa tucdaa waa loo dhiibayaa bacaratan baa loo dhiibi digo ama saalo digada angegana xoolaha la yidhahda bacarada marka digaa loo dhiibaya ama saalaa loo dhiibaya fa tarmi biha way way tuuraysaa markaasay tuuraysaa oo maxay leedahay waan ka baxay markaa wixii ay waan ka baxay oo intaasna maxay u samaynaysay zawjkeedii maadaama uu dhintay xuquuq badan buu igu lahaaye anigana intaasoo dhibaan u marayaa bay leedahay isagii bay ugu haynaysaa markaas digadaasay u tuurtay bay marka wixii oo dhan oga baxaysaa markaas waan ka baxay bay leedahay markaas uma turaajicu way u laaban bacdu maa shaaad waxay doonto oo min dhiibina aw hayriha markaasay dhar fiican xidhan oy qabaysani oy dhiib ismarini oo islaamka kusoo darmani islaam mama jiro markaasay dadkay kusoo darmanaysaa markaasay dadka bini aadamka kusoo darmanaysa haka marka saasaad ahaan jirteenoo halkaas sano oo xataa aan qabays lahayn oo dhibaatadaasaad ku sabri jirteene ma afar bilood iyo toban beri baad yaad leedahay gabadhu ma sabri karta indhaha laga haya waxaas ma jiraan buri nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaas ma jiraan alxifshu waxaa weeye albeyt saqiir guriga yar baa la yidhahdaa wa taftaduna ay tadluku bihi way marinaysaa jasadaha way wixii loo keenay dameerkii ama daabadii loo keenay ayay saa u marinaysaa way diggii bay saa u marinaysaa khalaas wuu dhimanay alkitaab alcashir kitaabu licaan licaankii ayuu u kitaab yahay way licaanki licaan baa meesha laga gelaya licaanku waa maxay waa ninkii oo zawjadiisii ku sheego inay gogol dhaaf samaysay wuxuu yidhi xaaskaygii waxaan ku arkay asagoo nin kale la jiif ay ayadana way anfiso waxay tihi maya been buu sheegaya beenaalow wax markhaati ana meeshii lama hayo soo ma licaan waxa la yidhaha meesha ka rati maayo maxaa yeelay horta zinadan wax laysku sheego la yidhaha qofkan zaani weeye waa shay weyn oo khatara hadduu yidhaahdo qofkan uu yidhaahdo wuu zinaystay waxaa laga doonayaa afar nin oo markhaati ah laga doonaya afar nin oo markhaati ah ayaa laga doonaya oo afartooduba ka markhaati kaco labadan qof inay isku fadhiyeen gurigaan ugu imaanay iyo waa la qaawanaa iyo waxaas waxba kama jiraan lama qabanayo afartoodu waa inay xaqiiqo u sheegaan inay isku fadhiyeen khalaas markaas unba yacni qofkii xad ku waajibi haddii la waayo soomaa afartaa la waayo asaga oo qoftan zinaan ku arkay buu yidhi afar markhaatiana wuu keeni waaye inuu masaajidka ka dhaarto afar goor uu dhaarto mooyaane xad xadulqadaf wax la yidhahdaa ku waajibi xadulqadaf yaa ku waajibay wuu qatfay markaa sideetan karbaash baa lagu dhufanaya sharciga hadduu yani markaas markhaatiga keeni waayo marka hadduu markhaatiguusa haysanin wuu licaantamaya oo uu dhaaranaya masaajidka jaamica intii la geeyo mimbarka lagu istaajiyo ayuu dhaaranayaa inuu ku arkay buu dhaaranaya oo run sheegayo markuu sidaa u dhaarto ayadiiba marka ku gadoomaysaa xaddii ayadana marka waxaa beri yeeli karo inay iyaduna dhaarato meesha ka dhaarato bis labadoodii hadday labaduba meesha ka dhaartaan mimbarka ka dhaartaan labadood mid unbaa been sheegaya mogta ilaahay baa garanaye orda kala tagaa laleeya licaan bale way licaantameen furqa abadiya meesha ka dhacayso way ku kala dhaqaaqayaan weligoodna dibdaba xalaal iskuguma noqonaya marka licaanku kaas wey can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana fulanan ibnu fulan ninkii hebel bin hebel ah xadiidka dambena wuu noo sheegi doonaa inninka aa magaciisa lagu cadaynaya fulan binu fulan ninka la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ara'ayta bal ka waran loo wajada axadunaa ninkaana hadduu helo oo imra'atahu xaaskiisii calaa faaxishatin ayadoo zinaysanaysa hadduu ugu yimaado keefa yasnacusun samaynaya in takallama hadduu hadlo takallama biamrin cadiimin buu ku hadlay wa in sakata hadduu aamusana sakata calaa mili daalika waa ku aamus yaa suu yeelaya adoo iska socdo markaad gurigii imaataybo xaaskaagii oo zinaysanaysa haddaad u timaado nin kale uu waaye marxaban seed yeeli haddaad iska aamusto de waxaad ku aamusto mahaysto balaayaad qarsatay soo ma oo de reerkii waaba lagula leeyay haddaad hadashana ayna ayna waatoo kale markhaati keen baa lagu leeyahay ilaa haddii kale dhabarkaaga xad baa ku waajibayso see la yeeli rasuulka ilah waa yaab haddaa aminkan markhaati baan doonan aad tirahdana waxaad meesha kusoo gaaraysa male meesha baa lagu kala tegaya ya yaa ku sugaya intaa markhaati raadsanaysa markaa dee mana hadli karti mana aamusi karti maxaa la samayn ninkan waxaa la yidhaha markuu sidaas lahaa yani wax hadda uu iska lahaa ma ogiyo asagoo hadda wax qabsaday ma jiro laakiin asagii baa lagu imtixaamay arrinta wayba qabsatay oo marka see la yeelayaa wey ara'ayta iiwar ii sheeg bu rasuulka ilaahay low ana low wajada axadunaa midkaana hadduu helay imra'atahu calaa faaxisha zina hadduu ugu yimaado kayfa yasnacu see samaynaya in takallama hadduu hadlo takallama biad- biamrin cadiim hadduu hadlo dee waa amar weyn oo xagga sharciga amar weyn baa meesha ka imaanayo wa in sakata hadduu aamusana sakata calaa da calaa mili dalika waa arrin weyn iyadana wax lagu aamusi kara maaha qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cumar fasakata nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu iska aamusay falam yujibu ooma jawaabin ninka shibbu isaga yeednaba falamaa kaana markuu ahaaday bacda dalika muddo dabadeed ataahu ninkii baaba socdabo faqaala wuxuu yidhi ina aladii kii sa'altuka canhu aan ku weydiinayey qad ibtuliitu bihi anaa laygu imtixaamayo rasuulka ilaahi wixii aan ku weydiinayay anaa i qabsatay xaaskaygii baa noogu imid ayadoo sinaysanaysa waa ibtile sooma faanzla allahu ilaahay baa soo dejiyey caza wajalla haaulaai alaayaat aayadahan baa soo degay fii suurati nuur waladiina yarmuuna adwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllahi inahu la min asaadiqiin marxaban aayadaha marka suuratu nuur baa soo degay marka licaankii baa meesha yaa sugnaaday marka licaanki way licaantamayaan markaa way dhaaranayaan haddii markhaati la waayey see la yeeli wuu hadlay markaasaa waxaa la leeyahay markhaati baad keenaysaa ilaa dhabarkaaga xad baa ku waajibaysa see yeelaya marka aayadahan baa marka soo degay aayadihii marka haddii markhaatigii la waayo marka waxaa marka way licaantamayaan way dhaar dhaaranayaan isna wuu dhaaranaya ayadoo way dhaaranaysa marxaban fatalaahunna calayhi nabigu labadoodii buu ku dul aqriyey waa u yeedhay asagii buu aayadihii ku dul aqriyey gabadhina hala keena buu yidhi waa lagu dul aqriyay ayadana fatalaahunna aayadihii buu nabigu aqriyey calayhi ninkiibuu ku dul aqriyey wa wacadahu wuu wacdiyey wadakarahu wuu xusuusiyey nabigu wa akhbarahu wuxuu u sheegay ana cadaaba dunyaa adduunyada cadaabkeedu ahwanu inuu ka fudud yahay min cadaabi alaakhira or gabadha haddaad ku been sheegayso ha dhaaranay hadda hadda hadda haddana been ku dhaarata waa kasii danaa aakhara cadaab wey adduunyada waa waa lagu xadayaa marka xaddu waa cadaab dee hadda oo karbaashka lagugu raacayo marka cadaabka aakhare unbaa ka weyne midka adduunyada wax iska fudud waay laakiin ka aakhare waa mid kul hadda haddaad been sheegaysa ka joog cadaabka aakhare waa daran yahay saasuu nabi yidhi waa waani fa qaala wuxuu yidhi laa waaladii bacasaka bilxaq ilaahayga xaq kugu soo bixiyey baan ku dhaartaye maa kadibtu calayha kuma been sheegaya rasuulka ilah run baan sheegaya waana dhaaranayaa buu waan dhaaranaya uma dacaahaa ayadii buu u yeeray nebigu fa wacadahaa wuu wacdiyey wadakarahaa wuu xusuusiyey wa akhbarahaa wuxuu u sheegay ana cadaaba dunyaa adduunyada cadaabkeedu ahwanu inuu ka fudud yahay min cadaabi alaakhira aakhira cadaabkeedu oo yacni waxaa ninku uu sheegaya hadday run tahay dee waa un dhib male yacni waa lagu xadayaa oo hadda hadday yacni ay muxsino tahay oo gabar la guursaday hadday ahayde waa un dhagax baa lagu dilayaa bas mar haddee toobadeeduna mar haddii la dila wax aakhira loo haystaa ma jiro ilahay qofka laba cadaab isugu dari maayo marka cadaabka aakharo midkan adduunyada ka fududa midka aakharaa daran ee hadday arrintu jirta ha dhaaranin saasuu nabigu leeyahay wuu wacdiyey ka joog arrintaan markaas qaalad waxay tihi laa waladii bacasaka bilxaq qaaladtu wey halkaas waxay tihi rasuulka ilaahay o laa waladii bacasaka bilxaq ilaahay xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay ya inahu lakaadimun waa beenaala ninku waxa uu sheegaya waxba kama jiraan been buu igu been igu been abuurtay fabada'a nabigu waa bilaabay birajuli ninkiibuu ka bilaabay masaajidka weyna jaamaca la geenaya asagoo dadku tuuran yahay markaasaa mimbarka la saaray ninkiibuu ka bilaabay fa shahida wuu dhaartay arbaca arbacu shahaadaat ay shahida wuu dhaartay arbacu shahaadaatin hadda aayadda lafdigeedu waa xikaaye lafdi aayadu bedelaya arbaca shahaadaat buu ku dhaartay wey maana afar dhaarood bilaahi ilaahay buu ku dhaartay afar goor buu ilaahay ku dhaartay inahu la min asaadiqiina inuu run sheegayo run inuu sheegayu ku dhaartay afar goor buu wuxuu leeyahay waxaan ku dhaaranayaa inaan run sheegayo ayaan ku dhaaranaya arrintaa aan shafii maa ramaytu bihi aye zawjatii waxaan xaaskayga ku ku ganay oo zinada inaan ku run sheegayaan ku dhaaranaya ilaahay ku dhaaranaya afar goor buu sidaa leeyahy inaan ku run sheegaya arrintaas waalkhaamisatu markii shanaad yaa wuxuu ku dhaaranayaa ana ana lacnat allaahi ilaahay yani caradii lacnadiisu calayhi dushiisa haato in kaana min alkaadibiin hadduuba been sheegay haddaan been sheegayo lacnad ilaahay baa ha igu dhacdu leey haddaan ba arrintaa ku been sheegayo markaas afarta goor buu dhaaranaya marka shanaadna saasuu leey uma sanaa nabigu waa labeeyey bilmar'ati naagtii fa shahidad way dhaaratay arbaca shahaadaatin afar dhaarood bay dhaaratay bilaahi ilaahay bay ku dhaaratay inahu la min akaadibiina inuu beenaalay ayaduna waxay leedahay afar goor bay leedahay waxaan ilaahay ugu dhaaranayaa inuu beenaalay ninku been buu sheegaya waxa uu sheegaya waxba kama jiraan ay walkhaamisa markii shanaadna maxay leedahay ana qadab allaahi calayha in kaana min asaadiqiin caro ilaahay baa ha igu dhacday leedahay hadduuba run sheegayo aniga caro ilaahay dusheeda ha haatay leedahay saasay dhihi waa markii shanaad saasay leedahay uma faraqa baynahumaa labadoodii waa kala geeye nabigu de wax isu yaalla meeshaa ma jiree haddii labadoodiiba la dhaartay daahirkaa la xukumaya qofkan waa dhaartay dhaartaasuu ku beri noqonaya ayadana way dhaaratay dhaartaasay xaddi yani oga beri noqonaysa bas uma faraqa baynahum waa furqa abadiyaa weligood dib damba isugu soo noqonayn uma qaala wuxuu yihi nabigu allaahu ilaahay baa yaclamu og ana axadakumaa midkiin kaadibin inuu been sheegayo yani midkiin inuu been sheegayo ilaahay baa garanayo de labadooda run islama sheegayaan midkoodun baa been sheegaya sooma ee fa hal minkumaa taa'ibun wan mid toobad keenaya ma idinku jira hadda nafteeda weli toobada baabkeeda waa furan yahay inkastoo ninkii been ku dhaartayo war hadda waxay idiin dhow yihiin nin toobad keenay idinku jira fahal minkuma taa'ib taasuna yidhi wax soo noqday male dee taasi ku kala tageen labadooda wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnayd laa sabiila laka calayha buri nabigu fafaraqa baynahuma baa riwaayada hore kusugnay sabaada labaad waxaa ku sugnayd laa sabiila laka calayha wax waddo oo dambood ku leedahay male waad xaaraan baad kala tihiin waad kala tagteena orod qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maali oo naagta maal badan baan siiyey hanti badan bay iga haysaaye xoolo badan baan ku bixiyey qaala wuxuu yidhi nabigu laa maala laka ormaal kuma sugnaan meesha ka bax orod ka tag wey ay in kunta haddaad tahay sadaqta calayha mid ku run sheegayo oo waxaan zinada ood ku sheegaysa haddaad run ku sheegayso fa huwa bima staxlalta min farjiha wa oo waxaad yacni ku ku banaysatay haddee farjigeeda ku banaysatay waay ko oo maalku saasuuna kugu soo noqonayna sadaaqa iyo wixii la midka ah ee aad siisay wa in kunta kadabta calayha haddaadba ku been sheegaysana fa huwa abcadu laka minha adduba kaaga markaasuba kaaga sii fog yahay wa maxaa yeelay xaaskaagii ood ahayd oo intaas aad wada dhaqmayseen baad haddana ku been sheegtayba soo maa markaasuba kaasi sii fog yahay oo gabadha dhiiggeedii aad dashay gashay wax maallad ku leedahay mala meesha ka maal la celinaya ma jiro wa canhu waxaa laga wariyey can cabdillaahi bni cumara ana rajula nin baa ramaa imra'atahu xaaskiisii ganay bizinaa buu ku ganay ramaa imra'atahu bizinaa xaaskiisii buu ku ganay zino oo wuxuu yidhi way zinaysad wantafaa min waladihaa canugeedina wuu anfiyey wuxuu yidhi canugaa hadda ay caloosha ku wadana anigu ma dhalin ay ma dhalin buu yidhi aniga canuga haddii sidaa la yidhaha wuu anfoobaya hooyada unbuu haleelaya aabbaha waa nasabka aabbaha waa ka anfoobaya hooyadaas unbaa loogu abtirin khalaas ay ayada unbay isdhaxlaya ko wantafaa min waladiha fii zamaani rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam zamanka nabiga faamarahumaa nabigu waa amray faamarahumaa rasuulu llahi sala allahu alayh rasuulka ilaahi wuu amray fatalaacanaa way licaantameen way dhaarteen wey kamaa qaala allahu caza wajalla ilaahay siduu sheegay uma qadaa bilwaladi waladkii nabigu canugii wuxuu u xugmiyey lilmar'ati buu uxugmiyey haweenaydii bu yidhi canuga qaado adiguma dhalay ninka adig wuxuu yidhi walwaladu laysa mini hadduu yidhahdo abuhu bas waay canugaa hooyada unbuu unbuu haleelayaa hadhowna hooyada unbay isdhaxlayaan oo asagoo hadduu dhinto tuu weynaado maal yeesho dhintana hooyadii unbaa dhaxli hooyadii hadday dhimatana asaguuu dhaxli laakiin aabbaha shuqul iskuma leh wa faraqa bayna almutalaacilayn labadii lacaantantayna nabigu waa kala geeyey waa kala geeyeyoo dib damba xalaal isuguma noqonayaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a rajulu nin baa yimid oo min bani fasaarata reer bani fasaara ka mid a ila nabiyi nabigu u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi ina imra'atii xaaskaygii waladad qulaaman wiil bay dhashay aswada madow ninkaasoo wuu shakiye wa isagu naagtii waa yacni way zinaysatay muusa odhanine laakiin shaki baa galay ninkaas wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo islaantii waxay dhashay buu yidhi wiil madow te anigana nin cad baana waad ertaa iyaduna waa iga sii daran tahay canugan madow muxuu ahaa markaas duun baa gashay oo wuxuu yidhi islaantan ogow xoogaa gogol dhaaf bay samaysay ogow maa canugan madow xaguu ka yimi ay faqaala nabiyu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam hal laka min ibili geel ma leeda shakiga inuu ka saaruu doonayaa nabigu xayla ilmuhu inay labada waalid u ekaadaan shardi ma aha sida qaalibka unbay u ekaanayaan aabbaha iyo hooyada mooyaane marar waxaa weeye dad kaleoo qaraabadii ay iskaga ekaanayaan qof kaleo u dhoweyn bay iskaga ekaanayaan marka nabigu wuxuu yidhi hal laka min ibil geel ma leeda qaala wuxuu yidhi ninkii nacam qaala wuxuu yidhi nabigu famaa alwaanuha geela midabkiisu waa nooce qaala wuxuu yidhi xumrun waa geel wada gudguduudan baan lehay geelaygi waa gududan yihi qaala wuxuu yidhi nabigu hal fiihaa min awraq geelaas guduudan wax gaaf ama ka dhashay weligii awraqu waa gaafka gaafkuna neefka madow baa layidhaha soo ma marka geelaas gudguduuda weligaa ama niriga haata ama qurbac ahaadee wax gaafan ma dhaleen oo madow qaala wuxuu yidhi ina fiiha lawurqan waa laga helayaa gaaf ay way waa ku jiraan buu yidhi waa dhashaan ilman yani gaaf oo madow qaala wuxuu yidhi nabigu fa anaa ataaha dalika xaggee oga yimid qoorkii ku jiray geela ratigii baarqabkaana waa guduudnaa geelina waa wada gudguduudnaa ee ilmahan gaafkaa inte ka yimid balada noo sheeg adigu meeshu ka yimid ay qaala wuxuu yidhi ninkii casaa an yakuuna nazacahu cirqun casaa an yakuuna inuu yahay baa laga yaabaa nazacahu mid uu jiitay cirqun xidid hore inuu jiitaa laga yaabaayo hashan nirigta dhashay ama qurbacan dhashay yacni hooyadeedii hore ama ayeydeedii hore yaa laga yaabaa inay gaaf ahayd ama ritigan ritigii hore oo dhalay iyo yaa laga yaabaa inuu gaafa markii xididkaa hore inuu jiitay baa laga yaabaa qaala wuxuu yidhi nabigu haadaa casaa an yakuuna nadacahu cirqun wiilkan madow ood la yaabantayna waxaa laga yaabaa inuu xidid hore jiitay dee ya labadiina un keliya inuu idin ekaado miyaa shardi ah hadegan wiilkan waxaa laga yaabaa wade adiga awowgaagii awowgaa siduu u ekaa miyaad garanaysaa awowgaa inaadan soo gaarin baa laga yaaba abbaha unbaad aragtay awowgaa maad arag soo ma awowgaagii labaad miyaad aragtay haye xaggi awowgii hooye miyaad garanaysaa hooyada aab- aabbaheed ama awowgeed miyaad garanaysaa abtiyaalkii miyaa taqaanaa de casaa an yakuuna nazacahu cirqun inuu jiitaan laga yaaba xidid jiitaan laga yaabaaye shakiga iska dhaafur nabiga calayhi salaatu wasalaam shakigii wuu ka saaray marka marka canugu labada waalid yacni inuu u ekaado waa iska badan tahay sida qaalibka ayagaa unbaaba laga abuuraya oo yani biyahoodaas baa laga abuuray sida qaalibka inuu u ekaado waa laga yaaba shabahu uu u ekaadaa sida badan laakiin inuuna u ekaaninna waa laga yaaba marnaba inuusan u ekaan yaa iska dhici karta wa marka oo ekaanshan la-aantaasu ma keenayso yani tuhun ma keenayso taas waa khalad haddaad wax ku tuhinto ilmaha noomaba ekee war ayagaba ma dhalina waa max oma ekee lama dhahay waa khalad dadku xataa hadday arrintaa yidhahdaan ilmaba ekeo ilmahan xagee laga keenay de ilmaha inuu anaga noo ekaado shardi maaha inaad tirahdaan w shardiba maaha inuu anaga noo ekaado ilaahay suu doonuu canigu u abuuraya soo ma soo ma dad qurqurux badanoo canug faalxun dhalay sooma arag ay ama dad faalfaalxun oo canug qurux badan dhalay oo u ekeenba labadoodiiba u ekeen marka ilaahay baa suu doono waxu abuuree suu doonana wuxuu ekaysiinayaa marka shabaha sabab waa looga dhigaa un waalideynku u ekaadaa laakiin marna way iska dhici kartaa inuu marnaba u ekaanin wa usaama binu zayd yani usaame iyo zayd binu xaarisa isuma ekeen wax isu dhowna maahe wiilkiisii bun ahaa zayd binu xaarisa nin caadoo qurux badan ba usaame binu zaydna wuu madooba inkastoo hooyadiisa ay madoobeed uma ayman ay madoobeen haddana laakiin isuma ekeen laakiin dadku markaasay dhihi jireen usaama ma yani zayd ma dhalin ninkaan nabiguna waa dhibsan jiray calayhi salaatu wasalaam ma jeclayn hadalkaa in lagu yidhahdo zayd yani wuu jeclaa zayd binu xaarisa iyo usaamo wiilkiisa labaduba aad buu nabigu u jeclaa marka maalinba ayagoo labadooda isgarab jiifo yaa nin qaa'if ah u yimid qaa'if qaa'if waxaa la yidhaha ninka nasabka yaqaano dadka nasabka aad u yaqaano cilmu nasab waxaa la yidhaha ansaabaa jiro oo dadka un qaar ilaahay ku abuurayo yani waa iska un macnaa dadka ruuxaan fiirinaya wiilkaan ninkaana saa un bay u fiirinayaan waa ree hebel bay leeyihin weligiina muan arag ogo hadda ugu horreyse marka labadoodii oo isgarab jiijiifo oo weliba intay saa busto uhideen labada lugood ay soo bannaan yihiin cirbahooda iyo lugahooda bannaanka ay yaallaan ayuu soo ag istaagay markaasuu saa u dhowr wuxuu yidhi ina haadihi alaqdaam lugahan bacduhaa la min bacdin way isdhaleen lugahan maujeeda lugahan way isdhaleen buu yidhi marka nabigu aad ba ugu farxay calayhi salaatu wasalaam isagoo faraxsan buu caaisho u yimid markaasuu weliba u sheegay wa marka inay isu u ekaadaan waxba shardi maaha saasuu markaa nabigu yidhi alayhi salam ninkii markaa shakigii galay nabigu waa ka daaweeyey calayhi salaatu wasalaam way ay can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi ikhtasama waxaa dooday sacd ibnu abi waqaas iyo wacabdu binu zamca ayaa dooday fii qulaamin bay ku dooday sacd ibnu abi waqaas iyo cabdu binu zamcata yaa waxay doodeen fii qulaamin bay ku doodeen wiil bay ku doodeen wiil baa laisku qabsaday faqaala sacdun baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah haadaa ibnu akhii weeye walaalkay baa dhalay wiilkan cutbatu ibna abi waqaas ahaa cahidda ilaya wuuba igala ballamay annahu ibnuhu inuu yahay wiilkiisi undur bal fiiri ilaa shabahihi bal siduu cutba u weegyahay fiiri walaalkay cutub bin abi waqaas adigu ood garanaysaa lagama yaqaano wiilka bal fiiri soo weegi asagaana ii sheegay oo igala ballamay waay wa qaala cabdu bnu zamcatana wuxuu yidhi haadaa akhii walaalkay weeye yaa rasuula allah welidda waa la dhalay calaa firaashi abi aabbahay gogoshiisu ku dhashay min waliidatii addoontiisii baana dhashay xaguu ugu imaanayaa sacad wiilkaan aabbahay addoontiisii baa dhashay gogoshii aabbahay buu ku dhashay aabbahay baa dhalay wiilkaan waa walaalkay waa laisku qabsaday wiilka marka jaahiligu waxay samayn jireen nin baa wuxuu leeyahay addoon buu leeyahay addoontaa haddee milkulyamiinta unbuu kula seexanaya soomaha uu ku jimaacaya marka hadduu doono nin kaleeto yacni xoolo kaga qaadanaya xooluu ka qaadanaya markaasuu leeyahy addoontaan iskala seexo intaa rabto iska hayso marka jaahiligi bay sidaa samayn jiray marka sa yani cutba bin ibnu abi waqaas oo sacadkii saxaabigii jaliilkaa sacad bin waqaas la dhashay yaa yani zacma ayuu yani zamca ninkii ahaa buu u yimid oo zawjada nabiga yani yani zawdan hori la oran jiray zawda bintu zamca uu nabiga qabi jiray soo ma aabbaheed wey zamca dacmahaasuu u yimid oo wuxuu yidhi addoontaada xooluu ka siiyey marka addoontii buu ka qaatay marka way uurooda marka waana loo kaadinaya mar hadduu ninkaas la seexdo bal intuu dhiig ku dhacay waa loo kaadi waa holoobsanaya hadday uur yeelato marka uur bay yeelata sacad marka uu yani cutbo wuu dardaarmayo walaalkiibuu la dardaarmay wuxuu yidhi war ninkaas dee waa nin reer cutbee yunfata yunfakani ninkaas waxaan leeyahay waa nin reer abiwaqaase cutbo bin abiwaqaas baa odhanaya sacad buu la dardaarmay wuxuu yidhi addoontaas ma ujeedaa ninkaas maxaa uu leeyahay uurkaas ilmaha uurka ay ku wado aniga xaggayga weeye haddaba waa nin reer waqaas wiil wiilka adeer baad u tahay ogow canugaas qabo wuxuu yahayba ninkiina waad ka dhintay hadhow markay yacni ninkaana ma sheeginoo hadda wiilkiisa iyo uma sheeginoo addoontaas canugaas waxaan siiyey ninkaase saa ninkiina yani doonta lahaana dhimay zamcana waa dhintay yaa isku soo haray marka sacad ibn abi waqaas iyo yani cabdi bnu zamca isku soo haray meesha marka wuxuu yidhi marka wiilka anaaba laygala ballamay buu yidhi sacad bin abaqaas walaalkay baa ii sheegay buu siduu ugu egyahay fiir hadda aad buuba ugu egyahay ka fiir siduu ugu eg zamcana wuxuu yidhi maya yani cabdi bin zamcana wuxuu yidhi maya walaalkay weeye canug aabbahay gogoshiisii buu ku dhashay addoontiisii baa dhashay xaggee ugu imaanaya qoladan reer abu waqaas xaggee ugu imaanaya aye wiilkana yani waa yahay anaga annaga weeye fa nadara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu waa fiiriyey ilaa shabahihi ekaantiisi ayuu fiiriyey fa ra'aa wuxuu arkayo shabahan bayinan inuu aada ugu egya bicutba cutba aada u egya wiilku cutba bin abi waqaaskii la sheegay yuu wiilku aada ugu egyahay waay marka ekaan haddii la yidhaha ninkaa lagama yaqaan aada buu u egyahay fa qaala wuxuu yidhi nabigu huwa laka yaa cabdu bnu zamca cabdu bnu zamco wiilka adaa iska leh alwaladu lilfiraashi walilcaahiri weladka waxaa iskale gogashi uu ku dhashay oo yani addoon nin leeyahay ninkii hadda la seexdo yani canuga ay dhasho yani waxaa iskale oo ninka addoonta lahaa aduu waxaa tahayba male walilcaahiri alxajaru caahir waa zaaniga walilcaahiri midkii zaaniga ahaana alxajaru xajar dhagaxu waa ma alxajaru alkhiibatu waa la hoojinaya kaas wuxuu leeyahay male neef xoolo aho lagu sii daysta xoolaha camal baad la mid tahayo waxaa tahay male adugu daas ninkaas waay addoontiisa aada isticmaasho khalaas walilcaahiri xajar alwaladu lilfiraashi waladka gogashaa iska leh walilcaahiri alxajaru waaya ninkii yani zaaniga ahaana waaya alxajaru waa la hoojinaya ama alxajaru dhagax baa lagu dilaya iska laakiin waa la hoojinaya oo tafsiirku u badan yahay waay waxba la siin maayo kaas waxtajibii minhu yaa sawda sawdoy iska xijaabo markaa nabigu zawja sawda bintu zamca oo nabiga zawjadii xaaskiisii ah wiilkii aabbaheed loo xukumay oo la yidhi alwaladu lilfiraash canuga yaa dhalay zamca dhalay gogasha aabbaheed buu ku dhashay walaalkeed buu noqday waa maxram soo maa wuxuu markuu nabigu ku yidhi waxtajibii minhu yaa sawda sawdoy iska xijaab wiilkan falam tarahu maysa arag sawdatu qad weligeed sida ajnabigii bay isaga xijaabi jirtay wiilka mayna arag oo maxay tahay arrintaas oo dee wiilka aabbaheed baaba loo xukumayo maxram weeye iska xijaab muxuu marka nabigu u yidhi min baabi waxa weeye yani dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka xoogaa haddii wiilka ekaansho uu cutbuba u eg yahay intaas yartaa xoogaa wiilka walaalkeed weebayaho waa maxram weeye laakiin maadaama ekaansho ay meesha imaatay wixii xoogaa laga fiican yahay waa laysaga tegaya marka iska xijaabu nabigu in iska xijaabtay haakada weriye radi allahu canha annaha iyadu qaalad waxay tihi ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama dakhala calay rasuulki ilaahi ayaa ii soo galay iyii masruuran xaaliyo asagoo faraxsan tabruqu ay ifayso oo asaariiru wejhi wejigiisa yacni jabhadiisu ay ifayso wejiga hortiisana la yidhi asaariirta asagoo wejigiisu nuurayo nabigu markii laga farxiyo wejigiisaa iftiimi jiray ayuu ii soo galay fa qaala wuxuu yidhi alam tari alam taclamii miyaada ogeyn caaishoy ina mujaziran mid mujazir ah waa midka qaa'ifkaeh wax sheega dadka nasabka yaqaanaa nadara inuu fiiriyey aanifan goordhoweyn ilaa zayd bna xaarisata iyo wa usaamata binu zayd buu fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi ina bacda haadihi alaqdaami lugahan qaarkood laben baclin barka kale ay ka ahaadeenoo wa isdhaleen lugahan saasuu nabigu waa ku farxay markaas wa fii lafdin kaana mujazirun wuxuu ahaaday qaa'ifan mid nasabka yaqaano yani nin qaa'ifka oo dadka nasabka yaqaan u ahaa wa can abi saciidin waxaa laga wariyey alkhudriy radi allahu canhu qaala wuxuu yihi dukira alcazlu siibidii ayaa la sheegay lirasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ayaa loo sheegay alcazlu casliga waxaa la yidhahdaa markii qofka uu jimaaca samaynayo jimaacii markuu sameeyo biyaha markay soo qabtaan inuu biyihii banaanka ku daadiyo yaa la yidhaha casli o marka casliga ama la samayn karaa mise lama samayn karo dukira alcazlu baa la sheegay siibidii oo biyihii oo banaanka lagu daadiya lirasuulilahi baa loo sheegay sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi welima yafcalu dalika axadukum axadkiin muxuu u samaynayaa sidaas welima maxay buu yafcalu u yeelayaa dalika arrinta axadukum axadkiin muxuu sidaa u samaynaya walam yaqul nabigu muusa odhanin falaa yafcal dalika axadukum yuusan yeelin ma usan nahye nabigu muusa dhihin war ha yeelina arrintaas ee muxuu yidhi muxuu u samaynayaa axad idinka idinka mida muxuu sidaa u yeelaya fa inahu shaniya laysat nafsu naf ma jirto makhluuqatun la abuurayo ila allahu khaaliquha ilahay unbaa abuuraya ilaahay baa nafta abuuraya markuu raba inuu abuurana biyo ama banaanka ku daadi ama ha ku daadinayna ma celin karta adugu dhibicdii laga abuuri lahaa meesha way dhacaysaaba marka marka muxuu axadkiin iskugu dhimayaa wey muxuu iskugu dhimayaa fa inahu laysat nafsun makhluuqatun ma jirto ila allahu khaaliquha saas wy marka inaan yani arrintaas la samaynin casligaa marka casligaa maxaa lagu samayn jiray marka hore waxaa lagu samayn jiray gabdhaha addoommaha ah oo addoommaha jiri jiray mogta waktiga hore marka gabdhaha addoommaha ee milkulyamiintaas yani lagu wadinayo yaa casliga lagu samayn jiray sababta loogu samaynayna waxa weeye gabadhan waa addoon mar kasta waxaa la rabaa lilkhidmati iyo lilistimtaaci inay labaduba usoo bataa la doonaya laakiin hadday uuroodo waxaa ma noqonaysa qofkii waa uuroobaysaa way xanuunsanaysaa waxbay waxna ma qaban karto ma adeegi karto ma khidmayn karto yacni istimtaacna adamaba ka suuroobayo hadday uuroodo xanuunsatay walac la duusho amayba uur noqotayba ka cilaada maxay sheegi marka si ayna labada midna u noqonin ba waxay rabaan inayna uur yeelanin marka laguna istimtaacaa la doonayaa yani khidmana ay samayso mar kastaba ay una diyaar iska ahaato wa waa kan rag iska tahay w markaasay rabaan biyaha in banaanka lagu daadiyo ya ayaa banaanka looga daadiyo si ayna u uroobin baa biyaha laga bixinaya marka arrintaasaa nabiga loo sheegay markaasu wuxuu yidhi muxuu axad idinka idinka mida saa u samaynaya naf la abuuraayaa ma jiro ilaa ilaahay baa abuuray adinku ma celin kartaan ilahay markuu doono inuu naf meeshaa ka abuuro haddii la doono in meeshaa naf laga abuuro ma celin kartaan marka waxba ha isku dhimina taasuu nabigu leeyay ha isku dhimina marka haweenka addoomaha waktiga hore lagu samayn jiray haweenkan kale xorta ah ee yani ninka xaaskiisa zawjadiisa ama lagu samayn karaa mise laguma samayn karo waa ay ka hadlaan culammadu ma la samayn karaa casliga sidiisaw in biyaha la shubay banaanka lagu daabi waxaa la leeyahay haddii adiga rilaheeda tahay waa la samayn karaa aydu raalli hadday ka tahay in biyaha la daadiyo tay raalli ka tahay waa la samayn karaa haddaysan raalli ka ahayna maya sidaasaa la yidhahda marxaban can jaabir bn cabdillaahi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi jaabir bn cabdillaahi kunnaa waxaanu hay naczilu waanu siibi jirnay wlqur'aanu yanzilu wlxaal alqur'aanu yanzilu ayagoo qur'aanku degaye waay markuu nabigu noolaa alayhi salaatu wasalaam intuu noolaa nabigu waxyigaa degaye soo maha qur'aankoo soo degayo ayaanu biyaha daadin jirnay banaan ku daadin jirnay buuri low kaana shay-an yunhaa canhu casligu hadduu yahay wax yani yunhaa canhu la nahayinayo la nahaanaa canhu lqur'aanu qur'aankaa laga reebi lahaa buuri waxyigaan soo degi lahaa hayeelina baa nala dhela marka ma dhicin buu leeyahy waqtiga zamanka nabigaanu samayn jirnay qur-aankaa degayey wax nahyioo soo degay ma jiro marka casligu waa iska banaan yahay buu leey waa iska banaan yahayo biyihii banaankaa lagu daadin karaa buu leey y marka noocaas weeye marka casligu marka waxaana had yani la samaynayo waa yani waa sidaa way marka hadday marka ayagu raalli ku yihiin labadii qof isku raalli noqdaan maxaa markaas ay u samaynayeen inaan uurun meesha imaanin weeye waxa hadda biyahaas banaanka loogu daadinayay tay ayagu markaa raalli ku yihiin waa iska caadi baa laleeyahy islaanti xortayda hadday iyadu raalli ku noqonaysa waay haddii kale waa maya saas wey hadda hadda casligii iyo waxaas waaba laga tegayo yani xoogaa tadawur horumar baa la yar gaarayo yani daawooyin iyo waxbaa la isticmaalaya hadda kaniin baa la cunaya ama irbadaaba la isku dhufanaya laleeyahy intaa laguma uroobay marka ade hadi un haddii la yidhaha weligaana un ayaana dhalin oo laba qofoo un xoog badan oo wada joogo weligaana aan ahaano wax faa'iidoo ku jira male guurka maxaa yeelay tanaasul baa laysu guursan jiray nasli waxa la yidhaha nabiguna guurka badiya buu leeyahay aada badatiine gabdhaha waluudaadkaoo dhaldhalaya guursada anigu waxaan rabaa nabiga ugu ummad badan inaan noqdo eh marka haddii guurka badiyaa laleeyahay gabdhaha dhalaya guursadaa laleeyahay yacni si aad u badatiin oo nasli baa la doonaya tacmiirka koonkun ugu xasila ummadana aad badisaa la doonayaa haddaad laakiin un guur keliyaan ujeedaa keliya istimtaac keliyaan ujeedaa un weligay naagta inay dhasho ma rabo dabeecadda hadda gaalada ku dhaqmayaan ya markaas de waxaas wax fiican ma guurka qiimihiisa dhammaaba wuu dhumay meesha wuu dhumayaa wa ko ay ilmahan dhalanayo yani waa ajri waad ajri baad helaysaa hadduu dhintana ajri baad ka helaysaa haddii kaletana dee waa ilmo nasligaagii oo ka haray wahaakadaa wey guurka saasuu u fiican yahay wey marka haddaad tidha hal canugaan dhalaya ama laba keliya markaan dhalo waaba bes qaarkood xataa yani irbadii waxaaba iskuma dhufanayaan waxay leeyihin minka ha la xidhaba aatirtiba minkaaba la xidhayaaba khalaas gaw mar daba maba dhalaysaa lagu leey ya imtixaan maamu ruuxas calaa kulli xaal haddayba ayagu rabaanba inay waxba dhalin oo laba abeerun ay ahaadaan ha iska cuneen daawadooda hakaas marxaban can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu anahu samica rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama anahu abu hurayra samica rasuula llahi sala allahu alay waslm rasuulka ilahay uu maqlay yaquulu xaalu leeyahy laysa min rajulin nin ma jiro iddacaa ligayri abiihi aabbihi aabbaanahay sheeganayo walxaal huwa yaclamu u ogyahay ilaa kafara ninkaa waa kufriyey waay ilaa kafara aabba aan aabbihiin hayn buu leeyahy wuu idhalay wuuna ogyahay inuusan aabbihi hayn ilaa kafara kafarada yacni kufraankan asalkiisu yani aljuxuud waa oo laleeyahay aabbahaabaad anfisay oo nicmadiisiibaad yaa diiday waay aabbahaagii ku dhalay ee adduunyada inaad dhalataba sababta kuga ilaahay uu sababta kaaga dhigay oo yani kusoo koriyey ayaa diido waxaa tiri ima dhalin mid kale aad leedaha wuu idhalay sooma kufri way marka waa kufraanu nicm nicmada ilahay ood ku kufrisay waay ilaa kafar waay waman iddacaa ninkii sheegto maa laysa lahu waxaan asaga uusan lahayn falaysa minaa naga mid maaha buu nabi wuxuuna asagu lahayn buu leeyahy anaa leh wuu ku doodaya oo been ah falaysa minaa buu yidhi nabigu naga mid maaha naga walyatabawa ha diyaarsada maqcadahu min annaar meeshuu naarta ka fadhiisan lahaana ha diyaarsada wuxuusan lahayn buu ku doodaya uu leeyahy anaa leh haka wax alla waxay noqotaba waman dacaa rajula ninkii ugu yee nin ninkii ugu yeedho waman dacaa qofkii yeedho rajula nin bilkufri gaalnimo qof kaluu gaali yaa kaafir buu yidhi war yaa gaalow ama gaal baa tahay buu ku yidhi ow qaala wuxuu yidhi caduwallaahi cadowga ilaahayow cadowga ilaahay dee waa un gaal mawd ya oo qof mu'mina miyaa cadow ilaahay noqon karo caduwullaahi ma noqon karo mawd marka nin bu wuxuu leeyahy yaa caduwallah cadowga ilaahayow ama wuxuu leeyahy gaal baa tahayba gaal walaysa kadalika suu sheegayana maaha ninku gaal maaha waa nin mu'mina qofku gaal maaha qof cadow ilaahaya maaha waa nin mu'mina ilaahay ka cabsanayo ilaa xaara calayhi kelimada asaga un bay kusoo noqon ninkii sidaa yidhi un bay kusoo laabanaysaa aka marka hadda waa khatar waaye qof islaam ahoo la gaalaynay dadka marka maanta laleeyahy waa iska gaalo waxaas waxaas waa gaalo teerheel waa gaal mar gaalnimadu wax sahlan maaha gaalnimadu wax sahlan maaha waad ogtihiin yani saxaabigii usaama la odhan jiray markii dagaalka lagu jiray ninkii yani seefta markuu la fuulay laa ilaaha ila allahu yidhi horay uu u raaciyey ee rasuulka loo sheegay maxaad usaama maxaad u dishay ninkaas wuxuu yidhi rasuulka ilah wuu ku gabanayey intii hore o dhan muxuu u islaami waayey markii uu yan naftu qabatay uu arkay inuuna baxsanaynin laba nin bay ahaayeen nin ree ansaareed iyo usaamay ahaayeen marka ninkii kaleo ree ansaareed waa ka istaagay laa ilaaha ila allah markuu yidhi waa ka istaagay usaama marka hore usii raaciyey markaasuu gurka kaga jaray seefta marka wuxuu rasuulka ilah wuu ku gabanayey inuu ku baxsado roogay wuxuu nabigu afalaa shaqaqta qalbahu adiga miyaa qalbigiisa jeexay oo ogaaday bal inuu yani seefta isaga ilaalinayay iyo inuu rumeeyey ilaahay rumeeyey oo waktigaaba iimaanka lagu soo riday maadaa garnay xaadgoog markaasuu nabigu wuxuu leeyahay seed yeeli doontaa qiyaamaha markay timaado laa ilaaha ila allahu iyadoo kula doodayso hadhow adiga laa ilaha ila allahu baa doodaya buuri usaama binu zayd wuxuu leeyahay waa ninkii saxaabigoo jaliilka oo dagaalka ku jiray ogo wuxuu leeyahay waxaanba tamaniyey buu yihi inaan maalinkaas soo islaamo un markaan dembigaa sameeyey kadib inaan soo islaamo maxaa yeelay hadda haddaad soo islaamto dembigaaga o dhan waa la dhaafi soo ma saasaanba tamaniyey buu yihi marka waa khatar seed yeelaysaa usaamo markay timaado laa ilaha illa allahu qiyaama markay imaataa iyadoo kula doodayso buu nabigu leeyahy alayhi salatu salaam ku celcelinaya markaas aqataltahu ma dishay bacda an qaala laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah markuu yidhi kadib miyaa dishay aqataltahu ma dishay bacda an qaala laa ilaha illa allah buu nabigu ku celcelinaya dagaal baa lagu jiraawo nin kale nabigu wuxuu weydiiyey calayhi salaatu rasuulka ilaahay nin haddaan isdagaalina ka warran seefi iskala hor imaano gacanta uu iga gooyo gacanta kow markuu iga siiyo halkaa ay ku dhacdo iyo intuu geed xagga ka maray wuxuu ihi laa ilaaha ila allahu maxamadu rasuulullah gacantana waa igooyoogo seen yeelaya rasuulka ilahu ma dilaya maya ma dilaysid buu nabigu oo rasuulka ilahu gacantaydii buu gooye ninka waa ninka haddii la dagaalamaye maya buu yihi nabigu ma dilaysid haddaad disho haddaad disho adigu waxaad tegaysaa asaga mansilkiisi adigana wuxuu asagana wuxuu tegayaa adiga manzilkaagii buu tegaya bal khatartaa fiiri mesha la gaarsiiyo qof muslim fiiri waa ninka hadda laa ilaha illa allahu yidhi dagaalkaas xataa dhexdiisa xataa xataa hadduu cabsi u yidhaahdo qofka waa islaamka daahirka un baanu xukumayna marka nin islaama oo islaamnimo ku dhashay oo intaa la eg oo weligii ilaahay soo caabudaya haddii la yidhaha war waxaad islaam tahay oo male gaal baa tahay haddii la ka hor adeer waxaad haysato diinaabo ma jiro nin waxaad oday quraafi iska weynaaday baa tahay gaal baa tahay bal ka war waxaas ay waxaas walaal diinba imtixaan wey ninka saas le asaga un bay hadalka ku noqonaysa waa kan xadiidka waa rasuulka alayhi salaatu wasalaam kadaa cinda muslim imaamu muslimna yani ayaa sidaa wariyey walilbukhaariyina naxwu xadiidka mid lamid asaga imaam bukhaari laga wariyey marka xadiidkan saxiixa muslim bukhaari bay warinayaan kelimadaa ninka isticmaala kaalnimada asaga un bay ku laabanaysa qof la arka waxa is ilaaliyo qofnan gaal wax lama iskama gaalayn karo wax laislama gaal wax iskama gaalayn karo un qof qofku ama qowl buu ku gaalooba ama ficil buu ku gaalooba wixii uu ku gaaloobayana waa in sharciga lagu ogaado oo wax la baaray oo la ogaaday oo inay noqoto oo yaqiin loo ogaaday moogiye hebel gaal buu iska yahay aqli ma hawa ama aniga isoo raacada isoo raaci weyda gaal baa tahay waxaas daliil ma hawa allahu subxana wa tacaala raaci ayuu u kitaab yahay waay nuujintii ilmaha la nuujiye oo yacni qof islaan aan dhalin ay nuujiso ilmaha kaasaa ridaaca la yidhahdaa iyo ridaacii ayaa halkan laga gelayaa xukunkiisii can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fii binti xamza xamze binu cabdimudalib gabadhiisii asagoo nabigu ka hadlayo laa taxilu lii xalaal imaaha gabadhan yaxrumu min aridaaci nuugmada waxaa xaaraan ku noqonaya maa yaxrumu min annasabi nasabka wixii xaaraamta ku ahaa waay wa hiya ayadu ibnatu akhii walaalkay yani gabadhiisii weeye oo min aradaaca xagga nuugmada yani ay igu walaal ahaa waay marka xamse gabadhiisii ayuu nabigu asagoo sheegayo yani wuxuu yidhi gabadhaanu xalaal ima aha oo ma guursan karo xagga dhaliyada nasabka markii la fiiriyay waa ilma adeer oo labadoodii aabbaa wada dhashay oo xamse bin cabdimudalib iyo cabdullaahi bin cabdimudalib baa kala dhalay laakiin dhinacaas hadda nikaaxu waa ugu qaban lahaa ee ilmaadeernimadaasi laakiin wuxuu yidhi xalaal ima ahoo yacni ridaaca iyo nuugmada waxa xaaraan ku ku noqonayo wixii nasabka xaaraanta ku ahaa marka waa walaalkay gabadhiisii oo xamse bin cabdimudalib iyo nabiga ayaa naas wada nuugay calayhi salaatu wasalaam laa taxilu lii xalaal imaaha yaxrumu min aridaaci nuugmada waxaa ku xaaraana maa yaxrumu min anasabi wahiya ibnatu akhii walaalkay gabadhiisii weeye min aradaaca can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama ina aradaaca nuugmadu tuxarimu waxay xarimaysaa maa yaxrumu min alwilaadati dhalmada wixii xaaraamta ku noqon lahaa waay wixii dhalmada hooyada yacni markay ay ku dhashay wixii xaggaa kula dhashay oo nasabka xaggiisana xaaraamta kaaga aha umaa nuugmadana xaaraam ku noqon yacni dumarka ama yacni haweenka yacni nasabka xaaraanta ku awaa toddobo hooyadii ku dhashay iyo walaashaa oo kula dhalatay yacni habaryartaa hooyadaa la dhalatay eedadaa oo aabbahaa la dhalatay gabadhii walaashaa ay dhashay abtiga aad u ahayd gabadhii walaalkaa uu dhalay ee yacni walaalkaas ama aabbihi hooye ha noqdo aabbo keliya ha noqdo hooye keliya ha noqdo isku mid un waay ee adeerka aad u ahayd midda adigu aad dhashay toddobadaas haweenkaa maxram baa la yidhahdaa maxaarim baa la yidhahdaayo wayse kaama jebiyaan oo khalwadoodu xaaraan maaha oo yacni yacni jirkoodoo dhan xataa saw-ataynka un mooyaane waxa kaleo dhan xataa cawro maaha oo waa iska caadi dadkaa maxram baa lagu magacaabaade ay nikaaxooduna ma ansaxaayo wahaakada waa dadkii wada dhashay waay toddobadaas ayaga ahee dhalma nasabka xaaraamta ku aya wilaadada unbaa ridaacana xaaraam ku noqoni qoftii ku nuujisay hooyadaabay noqoni tii la dhalatay habaryar bay kuu noqoni ninkii yani islaantaa qabay ninkii yani qoftii la dhalatay eeday kuu noqonay gabadhii iyo wiilkii naas naaska kula nugay walaalay kuu noqdeen oo ilmahay dhaleen abti iyo adeer baad u noqoni ka tii adigu aad dhashay waa la mid wahaakada marka toddobadii unbay noqonaya iyaguna ay ina ridaacata nuugmadii tuxarimu waxay xarimaysaa maa yaxrumu min alwilaada wa canhaa waxaa laga wariyey caaisha qaalat waxay tidhi ina aflaxa ninka aflax la yidhaahdo akhaa abilqucays ninka abilqucays la odhan jiray walaalkii ahaa istaadana calaya wayga idan dalbay oo ma soo galaa buu yidhi bacda maa unzila alxijaabu xijaabka intii lasoo dejiyey bacdigeed aflax ninka la yidhaahdo oo akhaa abilqucays bay tiri caaisha abilqucaysku yani waa nin xagga ridaaca aabbo ugu ah oo abilqucayskaas zawjadiisii xaaskiisii ah ayaa caaisho nuujisay marka waxaa u yimid ninkii caaisho aabbaha xagga ridaaca ugu ahaa ee islaantii ay nuugtay ninkii qabay nin la dhashay oo dumaashigeed ah ayaa u yimid weeye caaisho guriga ugu yimid markaasoo ka idan dalbay oo bacda maa unzila alxijaab markii xij- intii xijaabka la soo dejiyey bacdigeed bayna ahayd guriga inaan soo galaan rabaayo iga fur buu leey ay faqultu waxaan idhi bay tidhi wallaahi baan ku dhaartay laa aadinu lahu ma idmaayo xataa asta aaye xataa asta'dina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ilaa aan rasuulki ilaahay ka idan dalbo a inuu rasuulka ilaa aan ka idan dalbo anugu marna guriga soo geli maayo ninkaas oo nin ajnabiya inuu iga yahay baan aaminsanahay bay leeda caaisha sidaasay leed fa ina akhaa abalqucays laysa huwa ardacanii walaakin ardacatnii imra'atu abilqucays wey abil yani marxaban ninkan hadda uu walaal baan la ahay uu leeyahay ee abilqucaysa asaga naftiisa horta naas ima nuujinin xaaskiisa wey waxaan ii nuujisay bay leeda caaisha marka maadaama xaaskiisu ay inuujisay ninkii marka xaaskaas asagaa qabay nin la sii dhashay maxaan isu nahay leed marka waxba isuma nihin kaas anigu u idmi maayo ilaa aan nabiga weydiiyo calayhi salaatu wasalaam fa ina akhaa abalqucays abalqucays ninka la yidhaahdo laysa huwa ardacni abulqucays horta walaalkii asagu ima nuujinin abalqucayska naftiisu asaga naas kama nuugine walaakin ardacatnii imra'atu abilqucays abilqucays xaaskiisa aniga yani yaa hooye ii noqotay oo inuujisay fadakhala calaya rasuulu llahi sala allahu alay ninkii wuxuu leeyahy asaguna yani abulqucays ninkii la dhashay aflax weeye la iga fur guriga adeerkaa baan nahay maxram baan kuhay aniga weyse kaama buriyey markaase waxaas ma jiraan ilaa aan nabiga su-aalo kuwa idmi maayo fadakhala calaya rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa iisoo galay sala allahu alayh wasalam faqultu waxaan ya rasuul allah ina rajula ninku laysa huwa ardacanii asagu imuna nuujinin walaakin ardacatnii imra'atu xaaskiisa ay nuujis ninkan hadduu ninka la dhashay asaga ninkan abalqucayska naftiisa anuu naas ima nuujinin markaa walaalkiis saasuu aabba igu noqon lahaaye asagu walaalkii asagu naas kama nuugin xaaskiisa wey waxaa nuugeen marka ninkaas aan xaaskiisa nuugay ninka asaga walaalkii xagee iga imaanaya ninkaas xagee maxaram igu- aabba igu noqonaya ya ina rajula ninku laysa huwa ardacni ninka ay sheegaysa waa abulqacayska naftiisa abulqacayska naftiisu asagu ima nuujinin waayo walaakin ardacatnii imra'atu xaaskiisa ay nuujisay marka ninkii lasii dhashay xagee igu imaanaya faqaala wuxuu nabigu idanii lahu naa u idan ninka fa inahu camuk camuki adeerka aweyhe taribad yamiinuka midigtaadu ha carro dhacde ay waa kelima carabtu isticmaasho laakiin midigtaadu ha carro dhacde ha dullowde ninku waa adeerka waa aabbahay weyse kaama jebiye ka fur albaabka ay soo idan waay marka haddee yani islaantan hooyada u noqotoo nuujisay caanahan ay ka nuugaysa yaa iska leh aabbaha iskale w abalqacaysta baale w soo ma ninkanaa iskale mogtaha marka ninkanna ninkii buu la dhashay waa adeerkaa marka adeerkaa w xaggan yani yaxrumu min aridaacati yani ma yani maa yaxrumu min anasabi soo maha de ninkii adiga ku dhalay walaalkiisa oo adeerkaa ma aha kanna wuxuu la mid yahay nin naaskiisa ku nuujiyey buu la mid yahay mar haddaad xaaskiisii nuugtay caanihiisii baad nuugtay oo nin naaskiisa ku nuujiyey buu la mid yahay ninka asaga la dhashayna waa adeerka macnihi waa saas wey qaala curwatu wuxuu yidhi fabidaalika bay kaanat caaishatu waxay taquulu mid tidhaahdo xarimuu min alridaacati maa yaxrumu min annasabi arrin markaasay ogaatay markaa nasabka iyo ridaacu waaba isku mid oo yani xaggii aabbihi ha noqdo ama xaggii hooyada ha noqotee in alla intii nasabka maxramka ku hayd unbaa xaggana aabbaha yani xagga ridaacina ku noqonayso oo islaantii ku nuujisay walaasheed say habaryar kuugu noqonayso islaantaas ninkii qabay gabadhii la dhalatayna eeddo unbay kuu noqoni wahaakada asagiina yani kii ka wiilkii la dhashayna waa adeerun ninkii la dhashayna waa adeer islaantii la dhalatayna waa eeddo wahaakada wixii xagga aabbaha ka yimaado o dhan waa sidii nasabkao kale wixii xagga hooyada ka yimaadena waa sidii nasabkao kale wahaakada xarimuu min aridaacati xarima maa yaxrumu min anasabi wa fii lafdin ista'dana calaya aflaxu aflax baa iga idan dalbay falam aadan lahu oomaana idmin faqaala wuxuu yidhi aflax ataxtajibiina ma iska kay xijaabaysaa minii xaggayga wa ana camuki anoo adeerkaa ah anigoo adeerkaa ah miyaa iska kay xijaabaysa oo maxram ku ah faqultu waxaan idhi bay tihi wa kayfa dalika oo xaggeed adeer iigu noqotay وكيف ذلك maxay tahay edarnimadaas sheegayso qaala wuxuu yidhi arda- yani ardactuki waxaa ardacat ardacadki dhe ardacadki ah. Ah. ardacadki waxaa ku nuujisay imra'atu akhii walaalkay xaaskiisibaa ku nuujisay bilabani akhii walaalkay caanihiisibay ku nuujisay walaalkay xaaskiisi baad nuugtay caanihii walaalkay baad nuugtay haya marka way la yaabta caaisho qaalad waxay tihi caaisho fasa'altu rasuula llahi sala allahu alay sl rasuulkaan weydiiyey faqaala wuxuu yihi nabigu sadaqa aflaxu aflax run buu sheegay i'danii lahu u idan tarimad yam- tarimad yamiinuka midigtaada ha carra dhacday adilowde u idan waa runtiisi waa adeerkaah maxram buu ku yahay oo nabigu joogin xataa markasta hadduu kuu yimaado uu kuu imaan karaa way waa maxram asoo cidna kula joogin waay wa canhaa waxaa laga wariyey caaisho qaalad waxay tidhi dakhala calaya nebiyu nabigaa iisoo galay sala allahu calayhi wasalama wa cindii rajulun agtaydana waxaa ahaaday nin nabigaa gurigii iigu soo galayoo asagoo uu nin ila joogo oo ila fadhiya ayuu nebigu iisoo galay fa qaala wuxuu yihi nabigu yaa caaishatu caaishoy man haadaa ninkan muxuu yahay kula fadhiyo qultu waxaan idhi bay tidhi akhii min alradaacati waa walaalkay oo xagga nuugmada walaaliigu ah faqaala wuxuu yihi nabigu yaa caaishatu caaishoy undurna fiiriya man yani man ikhwaanukuna dadka walaalaha idiin noqonayo aya fa inama radaacatu min almajaaca saasuu nabigu yidhi marka ninkii nebigu muusan aqoonin ayada markuu weydiiyey waxay tihi waa walaalkay oo naas baan wada nuugnay oo xagga naasku walaal iigu yihi marka asagoo ridaacaas ka hadlaya nebigu ridaaca waxarimaya ee qofku uu maxram ku noqonayo gabadhu markay nuugto naaskaa nuugto nuugmada maxramka lagu noqonayo waa teewe yaa caaishatu caaishay undurna fiiriya man ikhwatu man ikhwaanukuna rag dadka walaalaha idiin noqonayo fa inama radaacatu min almajaaca nuugmada la sheegaya ee maxramka noqon ka dhigaysa qofka ee laleeyahay tuxarimu maa yaxrumu min anasab wixii nasabka xaaraamta ku ahaabay yani iyadana xaaraam ku noqonaya la leeyahay waa midda min almajaacati ka ahaatay wey oo maxay tahay hadda wey ridaaca markuu ridaacu xasilayo oo labada qof markay naas wada nuugaan walaalay noqonayaan marka la leeyahay walaalay noqonayaan marka la leeyahay shardi weeye min almajaacati min almajaacati macnaheedu waxaa weeye ilmuhu waa inuu yar yahay laba sano waa inuusan gaarin ee uu ka yar yahay oo markaas caanuhuba ay qado u noqonayaan oo jirkiisuba caanuhu ku baxayaan wey. ilmuhu waa baahan yahay caana haddaan la siinin haddee markaas yacni marka ma maba jirkiisu ma toosayo wey laa yastaqiimu ay jasadu oo marka yacni caanihiibuu markaa ku korayaabo wax kaleetoo cunto aba muusa qaadanin oo fiican muusa qaadanin waay caanihii buu ku korayaa oo yacni jirkiisibaaba ku ziyaadayo waay waa shardi laba sano canugu inuu ka yaryahay baa shardi ah waxaa kaloo shardi ah khamsa radacaat waa shardi mutafariqaat shan goor oo kala tagtagsan waa inuu yani waa inuu nuugo waa mar bay nuujisay haddana way ku celisay way nuujisay haddana mar kalay nuujisay shan goor markay saa u nuujiso mutafariqaada ilmuhuna uu yar yahay ee yani laba sano uu ka yar yahay markaa way markay hooye u noqonayso oo canugii naaska la nuugayna walaalkii noqonay walaalkii noqonay ee laakiin naaska unbaa afka la geliyo oo keliya un ma waxaa lagu noqdaa yani ma walaal baa lagu noqonaya ma rilaaca wase ku xasilayo waa maya taas yani ma aha rilaacu rilaacu sidaa wey sida hadda xadiidka ku cad fa inama radaacatu min almajaacati bay ka ahatay gaajada adigoo weyn haddaad naas nuugto ma gaaja ku hayso ma caanad u gaajo ku haysaa a waxaan jirin wa marka wax hadda yani la- la- meelaha lala ordayo ee la sheegayo ee waa la samaynaya laleeyahay ridaaculkabiir wax wax ka jiraan maaha ridaaculkabiir oo nin weyn oo yani garka iyo hareedka ku yaalla aad la yaabaysa ama ciro leh yaa qof dhaariyayo war waxaas wax- wax zuuroobaya maha wax wax daliil loo hayana maha tan daliil loo hayo maha ya marxaban waxaaba aada u yaab badan horta ma jiro wax ridaaculkabiirka laleeyahy waa waxaan jirin waa wax baadil oo aan jirinba wax jiraba maaha waxa qowl ahaan loogu warinayana waa yani wax la qabsan karaba maaha wax waahi oo yani qof diin lo- uu ku kalsoonaan karaba maaha wa marka nuugmada shantaa goor baa shardiya qofku inuu yar yahay baa shardiya qof weyn marka see wax u nuugaya qof weyn see wax u nuugaya waxaase yacni haddii la yidhaahdo dad waaweyn baa isnuugi oo haddee waa yahaye dumarkaanoo iska didaayoo dhan oo qaar irmaaniya qaar irmaan ba aan ku jirin haddaad unaaskooda afka iska gashan tiraahdo waxa horta marilaac baa kuugu xasili macaanaas meesha ka imaani qof aan irmaanayn hadda haddii la nuugo goormay horta irmaanoobi ma dhaariyaasay ku irmaanoodaa qof maya qofku saas kuma irmaano hay marka waxa weeye arrintaas waa arrin baadila waay arrin baadila aan waxba ka jirin waay xataa shareecadu waxay qabtaa qofku yacni oo laisweydiin karaa xataa qofku hadduu xaaskiisi nuugo looma baahno wax fiican maaha hadduu nuugo waa shay xun oo yacni xagga akhlaaqda aan laga fiican yahay oo yacni ku xun mooyaane tamarlaac baa ku xasili rilaac miyaa ku xasilay silaantiisa hadda maxaa la dhihi ya marka waxa weeye yacni wax nuugmo oho ku xasilaysaa ma jiro ayadina xataa waxba no- ma noqonayso ma ma furmayso sida kutubaha muqararka ku ah de waa uu qof un haddee yani laakin haddii inuu arrintaas sameeyo uu caado ka dhigto un iska dhaariyo ma aha wax fiican maaha marka qof ajnabi ah qof ajnabi adigoo weyn oo hadda sidaana haddaad tidhaahdo oo weliba nin wadaad ah islaamihii baan meel ku xarayn oo si ay maxram iigu noqdaan oo aan ola qaali noqdaan kulligood wada dhaari waxaasay ku suurtageli kartaa ya say ku suuroobi kartaa nin se weyn yacni qof ajnabi ah oo aan marnaba xalaal u ahayn see u nuugi karaa naaskeeda ma wax suurtageli karaa maxayse hadda qof yani maanta un kuugu horeyso ajnabi ah hadda haddii intii aad maradii ka fayda aada nuugto caanihii horta aad rilaax ku xasilaya aw macaana meesha joogo ma naaska oo afka la geliya yani rilaax ku xasila keliya marka islaamaha naaskood ma afka iska gelgelin miya marka kulli maxram bay kuu noqonayaan miya ma waxaasaa ridaaca waxa ridaac ma waxa wax ridaac ku xasilaayo ridaac noqon kara maaha yaanaba kuu baneeyey horta qof ajnabiga yani xageedba ku arki wejigeedii baaba laysku haystaa oo laleeyahy naaga ajnabiga wejigeedii baa la dhowri lama arki kare cinda almucaamalo iyo markaad yani guur ka doonayso unbaad wejigeeda iyo gacmeeda fiirin kartaa baa lagu leeyahy xageysaa waxa kaleetana hagu ka imaada isdhaarigana hagu ka yimi ina lilahi waina il ya waaba wax yaab badan wa bal marka qoladan fidyoonayso ridaaculkabiir baa jira leh waxaan bala yaabanayaa hadda haddiiba qowlkooda loo raaco la leeyahay oo haddii baad naag ajnabiga naaskeeda afka geliso waaba ridaac bay kuu noqon hadii la yidhaha adiga aan haddaad rabto inaad naagihii oo dhan ridaac yani maxram ka wada dhigato haddaad kulli naagaha afka wada geliso waa yaa ajnabi kaa noqono yaad berri guursani waa yaaba ya maxaa islaamihii haddaad tiraa kulli ridaac baan waxaan ka wada rabaa inay maxram ii noqdaan waxaa macquul miya wax si lagu suurayn karaba ma jiro wax caqliguna ma ogolo wax sharciguna ogol yahayba ma xataa caqliga saliimkaan ba rumaynayni in qof ajnabi ah yani oo yani iska u nuugto wax caqli ahba ma wax suurtagala ma marka dadka intii waxaa loo sheega qaadanayo waa wax yaa badan wax yaa badan w badan wey soomaalida waxay ku maamaada dheesha dheesha baa la yidhi dheesha waxaan waa waxaan dhaanto